bsmi illaahi alxamdu lilaahi athanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik washur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin waa cashirkii labaad kitaabka sullama towfiiq ilaa maxabat illaahi cala taxqiiq faslun haadaa faasilun wey fasalkan fasal waxaa luqada lagu yidhaahdaa alxaajiz beyna shay-eyn laba shay dhexdood xaajiska u dhexeeya faasilka istilaaxa laakiin fasal waxaa la yidhaahdaa magac loo bixiyey alfaad gaar ah oo macnayaal gaara tusinaysa fasalku marka wuxuu shamliyaa furuuc oo iyo masaa'il iyo tambiihiyo inta badan macnaha inta badan qaalibka yajibu waxaa waajiba calaa kaafati اlmukallafiina dadka mukallafiinta ah ee baaliqiinta ee caaqiliinta ah dhammaantood waxaa dushooda waajib ku ah addukhuulu gelid waa kuwa aan islaamka ahayn inay galaan fii diin ilislaami islaamka diinkiisa inay galaan wixii muslimiin awal bay diinka ku jireen wax cid kastoo qaangaara baaliq caaqila waxaa laga rabaa inuu diinu islaamka galo fii diin ilislaam oo towxiidka ku dhawaaqo shahaadada ilaahay qiro rasuulka qiro wax allaale wix ag rabbi ka yimid ou qiro waxaa kaloo ku waajiba wathubuutu sugnaansho fiihi diinka dhexdiisa inuu ku sugnaado taasna waa lagama maarmaan macnaa inuu laasimo ku rusuuqo diinul islaamka muslimiinta waa ku waajiba inaysan dhinac uga dhaqaaqin inaysan dhinac uga dhaqaaqin diinul islaamka ayb wathubuutu ku sugnaansho fiihi fii diin اlislaam cala dawaam si joogto ah daa'ima bilanqiaac ah wakhtiyadoo dhan sannadahoo dhan ilaa ay ka dhimanayaan inay diinta laasimaan oo ku dul dhagaan ku dul sugnaadaan ayaa waajib ku ah waay wuxuu yihi sayid cali radi allaahu canhu tamaamu nicmati nicmada dhammaystirkeedu waa almowtu cala alislaam islaamnimadoo lagu dhinto walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun marka tafsiiru lbaqawi waa isagoo soo raray mujaladka koowaad boqol lixdan iyo lix waxaa kaloo ku waajiba waliltizaamu waltizaamu maa dheh shay iltizaamkiis iyo qabsashadiis lazima kuu laasimay calayhi qofkaa dushiisa oo min alaxkaami axkaama waltizaamu maa shay iltizaamkii shay ku dhegiddiis shaygaasoo lazima ku laasimay ku waajibay calayhi mukalafka dushiisa oo min alaxkaami waaye yaalahaas axkaamta ah waa in oo qofku xag rabbi looga laasimiyey axkaamta daahirada iyo midda baatinada ah aqwaal iyo niyaad iyo afcaal labadaba waa waxa innaga iyo maa baya maa waxa weeye maa bayanahu llahu lanaa calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa waxa lagu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam oo innaga ilaahay inuu ku soo dhiibay oo afcaalulmukallafiin ku tacalluqaya qofkaas shaygaas axkaamta noocaasoo laga rabo waa inuu laazimo inuu islaazimiyo wey fa mimaa kii waxaa ka mida yejibu cilmuhu barashadiisu yejibu ou waajibay cilmuhu la garashadiisu iyo barashadiisu waxyaalaha in la barto ay waajibtahay waxaa ka mid ah iyo waictiqaaduhu caqiideyntiisu mutlaqoo kala qaadi la-aanba waxyaalaha in la caqiideeyo ay lagama maarmaanka tahay ay waajibka tahay ko in la bartana ay waajibka tahay waxaa ka mid a muطlaqan hadda weeye muطlaqan marka leeyahy waa maxay cid loogu cududaaraya ma jidho qo- rag iyo dumar xor iyo khayru addoon muslim iyo gaal mid kasta waa laga rabaa qof kasta waa ku waajib inuu barto caqiideeyo iyo wanudqu inuu ku dhawaaqo bihi kaas fil xaali isla markaas in kaana kaafiran hadduu gaal yahay hadduu gaal yahayna inuuba ku dhawaaqaa waajib ku ah kaas waxaa ka mid ah in la barto ay waajib ka tahay in la caqiideeyo ay waajib ka tahay in lagu hadlo isla markiiba lagu dhawaaqo ay waajib ka tahay haddii qofkaasi gaal yahay ya waxa weeyaan waa sha- waa towxiidka famima yajibu cilmuhu waاctiqaaduhu mudlaqa wاnnudqu bihi fi lxaali isla markaas in kaana kaafiran Mhm. marka meeshaas kaafir asliya hadduu gaal aan weligii isla weligii islaamnimo ma arag ma islaamin ama waa murtad is- muslim buu ahaan jiray wuu ridoobi inuu ku waayo nudqi inuu ku hadlaa laga maarmaan sow diinu islaamka u soo galo marka fiiri famima buu ka mid ahaada yajibu cilmu cilmigiisu waajibay iyo wictiqaadu caqiidayntiisu mudlaqa iyo wanudqu bihi ku hadlid waa islaamnimada gelideeda iyo towxiidka shahaadada wey fi lxaali in kaana kaafiran hadduu gaal yahayna inuu hadda ku dhawaaqo towxiidka waa laga maarmaan kufriga luqada waxaa la dhahaa nicmadoo la qariyo ayib wاlkufru luqatan satru الnicma ayb laakiin sharciga waxaa kufri lagu yidhaahdaa inkaaru maa culima bidaruurati barasho la-aan waxa la ogaaday oo la inkiro iyadoo aan la baran waxa la ogaan karo oo la inkiro yaa daruuro ahaan sheega la ogyahay majiiu rasuulin bihi nebi inuu la yimid waxa la hubo waxa la ogyahay in nebi la yimid ninka qofka inkira oo barasho la-aan uu ku ogaan karo baa qofkaa kufri buu la yimid kufrigu afar buu u qaybsamayaa sharaxa ku qabanaya kufru inkaar wa kufru juxuud wa kufru canaad cinaad wa kufru nifaaq afartaasaa loo qaybshaa afartan kufri midka hore kufru linkaarku huwa anlaa yacrif allaha aslan waa inuusan allaba aqoon walaa yactarif bihi usan aaminsanayn waa ilaah ma ogola qaybta labaadna kufruljuxuudka weeyaano waa diidayaadoo qalbiga ilaahay waa ka ogyahay laakiin carabka kaga dhawaaqi mayo sida ibliiska iyo yahuud oo kale ilaahay inuu jirana waa ogyihiin laakiin ma ogola inay carabka ka qiraan falamaa jaaahum maa carafuu kafaruu bih qolada la yiri wey kufriga labaadna kufriga canaadkaa weeyaano cinaad wuxuu la imaanayaa ilaahay qalbiguu ka ogyahay carabkana wuu ka qirayaa laakiin ku dhaqmi maayo ka diin yeelan maayo kufriga afraad kufru nifaaq weeyaano carabkuu ka qirayaa laakiin qalbiga kagama jiro waa munaafiq carabkuu ka ka dhawaaqaya towxiidka laakiin qalbiga kama aaminsana waay marka wanudq- wanudqu bihi fi lxaali in kaana kaafiran hadduu gaal yahay wailaa haddii kale hadduusan gaal ahaynoo qof muslima uu yahay nudqiga shahaadateynka inuu ku hadlo waxa weeye salaada dhexdeeda waa waajib towxiidka taxiyaadka salaada marka lagu jiro qofku waa iska muslim goormaa inaad ku hadashay laga maarmaanta muslim baa ahay taxiyaadka markaa akhriyeysid ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh wailaa haddii kale fa fi salaati buu yidhi salaada dhexdeeda waay marka meeshaa hore fa mimaa buu ka mid ahaada yajibu cilmuhu cilmigiisu waajibay iyo wactiqaaduhu mutlaqan haye iyo wanudqu bihi in lagu hadlo fil xaali isla xaalka markaanba in kaana kaafiran hadduu yahay wailaa hadduusan gaal ahaynna fa fi salaati buu ku hadlayaaye ashahaadataani waa labada shahaadataan in lagu hadlo qofku hadduu gaal yahay isla hadda waa laga maarmaan inuu caqiideeyo inuu macnaha barto waa ku waajib hadduu muslim yahayna salaada dhexdeeda midkaa kaas waa maxay waa ashahaadataan waa labada shahaado waay taxiyaadka markaa lagu jiro dee qofkii waaba akrinayaaba towxiidka waxaa soo dhexgelaya daacaadkii oo dhan waa soo dhexgelaya waxaa la yidhi sidaa darkeed sidaa darteed shahaadataanku waa miftaaxuljanna waaba jannada furaheeda qofkii la yimaada towxiidka aamino ku dhinta jannada furaheedaba haysaa miisaanka marka la saarana wax ka culays badan ma leh qofka marka camalkiisa la miisaamo shayga ugu culays badanoo miisaanka u xoojiya waa towxiidka towxiidka waa la akhriyaa waa lagu wardiyaa oo qofkan waxa weye markuu soo galo towxiidka ku dhawaaqo wax weyn buu uu la yimi wa afdalu maa qaalahu nabiyuun nebiyaashu waxay ku hadleen wixii ugu fadliga badnaana waa towxiidka calayhim الsalaa wasalaam wahumaa shahaadataanku ashhadu an laa ilaaha ila اllah wey waashhadu ana muxameda rasuulu اllah ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila اllah ilaah maa ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuusan mawjuud ahayn waashhadu waxaan kaloo qirayaa ana muxamada rasuulu اllahi rasuulka ilaahay inuu yahay wa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah macnaheedu an taclama waa inaa ogaatid wa tactaqida waa inaa caqiidaysid wa tu'mina waa inaa rumaysid wa tusadiqa waa inaa qalbiga ka aamintid anlaa macbuuda mid la caabudo inuusan jirin bixaqin xaq lagu caabudo fi lwujuudi koonka dhexdiisa inuusan ahaanin anlaa macbuuda mid lagu caabudo bixaqin xaq fi lwujuudi koonka dhexdiisa inuusan ahaanin ila allaahu alla mooyaane allihi alwaaxidu waaxidka keligii ahaa alaxadu axadka ahaa alwaaxid اlaxad waaye waxdaaniya waa tiro male ilaahay daatadiisa sifaadkiisa afcaashiisa qul huwa allahu axad weeye oo haddii wax kale jiraan adduunku ma dhisnaadeen low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata waa isku qabsan lahayn hal ilaah baa jira marka waxa weeyaan alaxad walwaaxid sidaas wey alihi alwaaxid alihi alaxad allihii alawal horeeyey allihii alqadiimu horeeyey waa isku macne waayahay waxa weeyaan markii lagu alawal waa allaha meelu ka soo bilowda aan lahayn alqadiimu qadiimun azaliyun wey waaye jiritaankiisu meelay ka soo bilaabanaysa ma jirno allaha alxayu xayiga ah waaye alxayu waxa weeyaan alqaa'imu alxayu waxa weeyaan aladii laa yamuutu abada allaha nool oo weliga aan dhimanay wey noloshiisu meel kama bilaaban meelna ku dhammaan mayso watawakal cala alxayi aladii laa yamuut wasabix bixamdihi wakafaa bihi bidunuubi cibaadihi khabiiraa allihi alqayuumu qumidda badnaa ee waxa weeyaan daatadiisa oo qumay khalqigoo dhan ka deeqtoon allihi albaaqi baaqigaa weligii jiraya weligaas aan dhammaanayn allihii addaa'imu daa'imka laba laba waa isku macni allah waa daa'im waa sidiis isbedbedeli maayo waaye allaha alkhaaliqu khaaliq ah waaye daa'im waa midkaan zuulayn khalqigoo dhan markay dhammaadaan allaa jira waaye albaaqi addaa'imuna waa maxay alladii waa midka aysan awqaadiyo waqtiyadu bedbedelin allihi alkhaaliqu khaaliq ahaa ee koonkoo dhan abuuray allahu khaaliqu kuli shayin wahuwa calaa kuli shayin wakiil allihii alraasiqu raasiq ahayoo biilayay khalaa'iqda arsaaqayay mid kastoo noolo ah ilaa uu ka dhimanayo buu siinayaa arsaaq buu siinayaa arsaaqdu cilmigaa ka mid a yaqiintaa ka mid a macaariftaa ka mid a guri iyo dhar iyo quud iyo cuno la cunaa ka mid a allihii alcaalimu caalimka ku ahaa shay kasta cilmiga ku koobay alam tara an allaha yaclamu maa fi samaawaati wama wax kasta ilahay waa ogyahy maa fi samaawaati wamaa fi lard litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiirun wa ana allaha qad xaada bikuli shayin cilma alihi alqadiiru qadiirkaha wax kasta karay waaya wax kastoo mumkinah ilaahay subxaana wa tacaala waa awooda wax waana ka waana samayn karaa waana ka tegi karaa wاllahu calى kuli shayin qadiir allihi alfacaalu falida badnaa limaa yuriid wax alaal wuxuu doono wax ilaahay cajiza gelinaya ma jiraan waay maa shaa allahu ilaahay wuxuu ah- doono kaana waa ahaadaa wamaa lam yasha wuxuusan dooninna lam yakun ma ahaado wixii ilaahay doono maa shaa allaahu ilaahay wuxuu doono maa shaa allaahu waay maa shaa'ahu bay ka dhigantay oo inuu ilaahay wax baabi'iyow damcay inuu waxaa haysiiyow damcay daaco iyo macsiyo waxay doonta ha noqoto ilaahay wuxuu damco waa ahaanaya wamaa lam yashana lam yakun wixii uusan doonina ma ahaanaya taasina wata markaasuu lambar afar wuxuu yidhi la- een, bimacnaa ay lam yaxsul waxaan ilaahay doonin ma xasilayaan falaa tamudu bacuudatun janaaxaha kaneeca garabkeeda saa uma dhaqaajiso fii maxallin meel uun adduunka ka mid ah ilaa waqad sabaqa bihi lcilm waa cilmiga ilaahay baa ku sii sabqay qaabka isdhahayso iyo sida waxaan horey baa ilaahay u iraadeey walaa xawla xeeladnoo ma ahaanin iyo awood iyo dhaqdhaqaaq walaa quwata awoodna nooma ahaanin Mm. waay awood aan daacada ku kari karno waxaasoo dhan ma hayno ilaa billaahi ilaahay mooye allaha alcaliyi sarreey allaha alcadiimi weyn alcaliyi alcadiim mowsuufun ilaahay waa mid lagu sifeeyey bikulli kamaalin wanaag dhammaanteed munazahun ilaahay waa mid ka nasahan can kulli naqsin nuqsaan dhammaanteed waata caqiidadoo dhan markii lasoo kooba in labada ari bay ku koobantay an allaha tacaala mawsuufun bikulli kamaalin munazahun can kulli naqs nuqsaan oo dhan ilaahay waa ka hufan yahay ayib nuqsaan indha la-aan waxaa le macnaha arag la-aan maqal la-aan wax kastoo qolfka qalbigiisa ku soo dhaco oo binu aadanka tilmaamahooda ah ilahay shaqo kuma leh laysa ka milihi ilaahay la midkii shayun maahan ilaahay wax la mida ma jiraan bay ka dhiganta macnuhu waay laysa ka milihi laysa milahu shay wahuwa ilaahayna asamiicu weeye alla maqal badan albasiiru alla arag badan wey maqlid badan arkid badan marka ilaahi subxaanaه wa tacaala faاllahu tacaala waaxidun ilaahi waa mid laa maiila mahiil la mid ma leh walaa shib shabiiha lah shabah ma leh walaa nadiira lah nadiir ma leh ma kala taqaan kuwaan mahiil shabiih nadiir isagaa kuu kala sheegay mahiilku waa almushaarik lilahi fi jamiici sifaati ilaahay tilmaamihiisa o dhan mid la wadaagsada dhammaan ma jiro shabiihuna almushaarik lilahi fi qaalibi sifaati tilmaamaha ilaahay inta badan kii la wadaaga weeye ma jiro kaasna ilaahay male nadiirkuna tilmaan un tan inta u yar mid la wadaaga weeye taasna ma jiro shaawiga soo raraya mujaladka afraad afar boqol sagaashan iyo sagaal wahuwa asamiicu lbasiir ilaahay cilmigiis iyo maqalkiis wax ma jiraan ka ciilaya wax ka soo yar iyo wax kasoo weyn ilaahay waa ogy xataa yasmacu ilaahay wuxuu maqlayaa dabiiba namlati alcajfaa xabadda quraanjada ee weydaa ee tabarta daran ee caatada ah sharqanteeda tukubiddeeda markay soconayso taa sharqanteeda ilahay waa maqan cala sakrati malsa dhagax sibsibo sallaxa ay ku dul soconayso quraanyadan yar fi leylati dalmaa hameen mugdi ah waa xabad quraanya ah xilli mugdiya dhagax siman oo sallaxa dul maras taa sharqantay bixinayso xataa ilaahay waa maqlaya laa ilaaha illaa hu cilmigiisana iyo araggiisa wax kasta ilaahay waa ku kooba laysa ka milihi shay-un wahuwa asamiicu lbasiir fahuwa ilaahay alqadiimu weeyi ilahay waa mid ka horreeyey wamaa siwaahu wixii ka soo harayna xaadiثun wax gadaal ka yimid weeyi insi iyo jinni iyo malag iyo dhir iyo dhagax waxaasoo dhan gadaal bay ka yimaadeen wahuwa ilaahayna alkhaaliqu weeye midka wax abuuray wamaa siwaahu wax kastoo isaga ka soo harayna makhluuqun waa la abuuray ilaahay waa khaaliq kitaabka kitaab cajaa'iba wax kasta ilaahay baa abuuray wixii ka soo haray wax dhaqdhaqaaqaya iyo waxaan dhaqdhaqaaqayn wax hadlaya iyo wax aamusan koonkao dhan waa wax hadlaya iyo waxaan hadlayn mar kalena koonkao dhan waa wax dhaqdhaqaaqaya iyo waxaan dhaqdhaqaaqayn waxaasoo dhan waa makhluuq waayahay ma mar baysan jiri jirin deedna dib baa laga keena wa kalaamuhu ilaahay hadalkiisu qadiimun waa mid horeeyey tilmaan qadiima oo qaa'im bidaatihi ilaahay daatadiisa ku qumtay wey hadalka ilaahay hadalka makhluuqa ma shabaho kalaamuhu qadiim ka saa'iri sifaatihi sida tilmaamihiisa kaleba ay yihiin tilmaamaha ilaahay oo dhan baa qadiim ah liannahu ilaahay subxaanahu ilaahay nasahnaaye mubaayinun mid khilaafsan weeye lijamiici اlmakhluuqaati makhluuqaadka dhammaantood ilaahay waa mid khilaafsan fi daati daatada dhexdeeda iyo walafcaali afcaasha dhexdeeda iyo wasifaati tilmaamaha intaba ku khilaafsan yahay ilaahay daatadiisa iyo cid kale daatada shaqa iskuma leh afcaashu waa sidoo kale waxa weeye sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay waa sidoo kale cid khalqigoo dhan baa ilahay ku khilaafsan yahay ilahay isagu waa qadiim qadiimna wax xaaditoo gadaal ka yimid ma shabaho hadduu shabaho dee isku mid bay noqon lahaayeen taasna waaba ka mustaxiil ilaahay subxaanahu ilaahay nasahnaa watacaalaa sarreey waa ka nasahan yahay waana sarreeyaa camaabo ilaahay ka sarreeyaa yaquulu aalimuuna daalimiintu ay ku qowlayaan culuwan kabiira sarrayn weyn ayaa ilaahay ka sarreeya subxaana watacaala yahuud iyo nasaare iyo mushrikulcarab iyo waxaasoo dhan waxay aaminsan yihiin waa daalimiin iyagu ilaahay waxaay sheegsheeya waa ka sarreeya culuwan kabiira marka macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waa intaas ugu yaraan wa macnaa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasul llah markaad leedaha macnaheedu an taclama waa inaa ogaatid wa tactaqida waa inaa caqiidaysid wa tusadiqa waa inaa qalbiga ka rumaysid wa tu'mina waa inaa rumaysid anna sayidanaa sayidkanagii waa kii noogu sharafta badnaa wa nebiyanaa nebiga naga muxameda bna cabdillaahi bin cabdilmualib bin haashim bin cabdimanaaf alqurashiya ee qurashigaa sala allahu calayh wasalam ee nebiga tilmaantaale iyo abtiriskaas cabdullaahi ilaahay addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu kou soo diray inuu yahay ilaa jamiici lkhalqi khalqigoo dhanna loo soo diray sayid waxaa la yidhaahdaa man jamaca axadda arbaci khisaalin afar tilmaamood mid ka mid a kii laga helo waa sayid waa sayid kow man saada fii qowmi qowmkiisa qofkii madax u noqda waa sayid waa la dhihi karaa sayid lamber labo man kahura sawaaduhu ay jeyshuhu wa atbaacuhu ninka ciidankiisa iyo dadka ta ama ciidan buu wataa ninka ciidan badan leh sayid waa la dhihi karaa ama atbaac badan ciidanba maaha dad badanoo taageersan nin haysta sayid waa la dhihi karaa labo saddex man tafzacu ilayhi nnaas kan dadku xaggiisa u argagaxaan cinda shadaa'idi dhibaata markay timaado kan loo arga xaggiisa loo cararo sayid waa la yidhaahdaa afar alxaliim alladii kan dulqaadka badan laa yastafizuhu lqadab caradu aysan fududaysan kaan carada markay qabato aan fududaan sayid waa la yidhaahdaa afar soo maaha hal mid haddii qofkii laga helo waa sayid laakiin waqad ijtamacad haadihi sifaatu afarta tilmaamood waxay ku urureen fii nabiyina moxamed sala alla alay slm waay qiyaamada marka la tago dadkii baa u imaanaya noo shafiic bay dhahaya inta kalena waa garanaysaa dadka taageersan iyo dadka ciidankiisa kulli waa badnaayeen waxa weeyaan qoomkiisa sayid buu ahaa ummadda muxamediyada ah xaliim dulqaad badan waa ahaa intiiba nebiga waa laga hela marka waa sayid waa sayidkeena wey nasabka nebiga marka la tiriyo hadda qaar buu sheega abtiriska nebiga in la barto waa lagama maarmaan dushaa laga qabto huwa sharaxa lambar sagaal fiiri huwa sayidunaa muxamed bin cabdillaahi bin cabdilmualib bin haashim bin cabdimanaaf bin qusay bin xakiim bin murah bin kacab bin lu-ay bin haalib bin fihrim bin malik bin nadr bin kinaana bin khusayma bin mudrika bin ilyaas bin mudar bin nizaar bin macad bin cadnaan cadnaan baa lagu joojiyaa wawa khaatama alambiyaai wa imaamu lmursaliin nebigu ambiyadaa lagu khatimay mursaliintana waa imaamkoodii intaa waa kob iyo labaatan awoowe koy labaatankaasa baranaysa laga maarmaan wey waayo meeshaan iyo meelaha lamidkaa waa laga xafidaa marka marka waa rasuuluhu ilaa k ilaa jamci lkhalqi baa loo diray rasuul qowlka ugu caansan waa insaanu xurun dakarun qof xora lab saliim ka nabad galay ceeb waayo wax lagaga cararo aabbo xun iyo hooyo xun ka nabad galay sharci loo waxyooday ummadda gaarsii la yidhi waa rasuul ummadda gaarsii haddaan la dhihinna waa nebi wakaa wulidda waa la dhalay nebiga bimakata magaalada maka la yidhaahdaa lagu dhalay wa bucitha waa la soo saaray bihaa makaa laga soo saaray wahaajara nebigu waa hijrooday ila lmadiinati magaalada madiina uu hijrooday wa dufina waana lagu aasay fiihaa madiinaa lagu aasay waa siro waa in cajiiba halkaasaa markaa baraysaa ardada iyo dadka iyo kulli magaalada makaa nebiga lagu dhalay caamil fiil baa la dhalay baa layihi sida mashhuurka ah rabiicu lawal baa bishu ahayd baa layidhi maalin isniinay ahayd maalintu intee marays sideed bay marays may labayo toban bay marays bilaha xurmada loo afartaa laguma aadin dhalashadii nebiga maxaa yeeley isagu bilaha sharaf ka raadin maye xilliga u dhashaay xilligu isagaa wuxuu ku sharafoobayaa imaatinka nebigu xilligaa dhashay isagoo nebigu sharaf xilligaa sharaf ka qaadanaya haa waktigaa marka haddii lagu aadin lahaa bili xurmada lahaa waxaa la moodi lahaa in biluha de xurmada leh isagu sharaf saasna maaha waktigu isagaa ku sharafoobay rabiic baa misna laga dhigay rabiic waa gu waxaa la ishaarayaa sharciga nebiga waxaa lagu shabahayaa gu xilliga guga waa afarta fasal gu iyo dayr iyo diraac iyo xaga xilliga ugu dhexdhexaasan ugu fiican waay markaa waxaa lagu ishaaraya sharciga nebiga waa saas oo kale wabucua bihaa makaan nebiga laga soo diray maalin ithniina bay ahayd baa layidhi toddobiyo toban ramadaan baa marayy markii ugu horreysay oo lagu soo dejiyey afartan sanow jiray waagi hore riyaa lagu bilaabay manaamyo run ah markii dambena waxaa la jeclaysiiyey meel cidlaa inuu ku khalaaweeyo godka xiro la yidhaahdo ku cibaadaysan jiray waaye ilaa markii dambe jibriilu yimid qisadii dheereedo halkaas la xidhiidhay ayib markaasaa ilaahay soo diray lilcaalamiina baa ilaahay usoo diray bashiiran wa nadiiran waaye sidaasi ahayd waxaa nebiga rumeeyey wasadaqahu man kutibat lahu sacaadatu alabadiya liibaan weligeed jiraysa qofka loo qadaray baa nebi maxamed rumeeyo raaca calayhi salaatu wasalaam waxaa beeniya man kutibat lahu shaqaawatu lukhrawiya ayaan daro iyo ahlunaarnimo rasmi ah ee aakhiro qofka loo qadaray kaas baa beeniya wahaajara nebigu waa hijrooday ila lmadiinati magaalada madiine u hijrooday makow ka tegay waa ka safray madiina almunawara xag rabbi baa laga amray wadufina waana la aasay fiihaa madiina lagu aasay madiina waa magaaladii madiinatulmunawara daybana waa la dhahaa daabana waa la dhahaa magacyo badan bay leedahay waagi hore yafribaa la dhihi jiray nebigu asxaabada wuxuu ku yidhi halkaa u hijrooda markii la dhibay nebiga markuu tegay isaga sayid abubakr sidiiq baa raacay ibnu cabaas wuxuu yidhi nebigiina maalin isniinaa la dhal maalin isniinoo maka ka baxay maalin isniinoo madiine galay maalin isniinaa la oofsaday akhrajahu ibnu abi shayba fi lbidaaya wanihaaya mujaladka saddexaad boqol soddon iyo shan wadufina fiiha madiinaana lagu aasay madiina almunawara qaala fii bahjati lmaxaafil waa kitaab caji badan markuu nebigu dhintay bishu intee marays rabiiculawal bay ahayd laba labay maraysaa la yidhi laba keliya culimo badan baa saa qaba qolana waxay dhaheen labaiyo toban bay maraysa culimo kalaatana rajaxay nebigu lixdan iyo saddex sanoo jir qolada maamulay nebiga meydkiisa inay dhaqaan waxay ahayn cali bnu abi aalib kow cabaas oo nebiga adeerkiisa labo laba wiiloo cabaas dhalay fadli iyo quham baa la dhihi jiray qatham iyo usaama binu zayd oo mowlaa rasuulla iyo shaqraan nebiga saddex maroo cadcad baa lagu kafnay qamiis iyo cimaamadna lama socon markii nebiga la dhameeyey dhaqidiisii dharkiina loo geliyey ay sidaa tahay maalintuna isniin buu dhintay marka talaadadii dambe la marayo sariir gurigiisa dhex taalaa la saara dadkaa usoo gelayay hadba koox baa ku tukanaysay raggaa ku tukaday kabacdi dumarka kabacdi caruurta imaam gaarana ma lahayn si maaragtay halkalyaalaha baa lagu tukanay xaggee lagu aasaabaa laysku khilaaf abubakr sidiiq wuxuu yidhi nebiga waxaan ka maqlay nebi ma dhinto ilaa waxaa lagu aasaa meesha ku dhintay guriga caaisho nebiga ku dhintay isagii baa lagu aas sida imaamu maalig muwada ayo lagu wariyey gogashiisu meeshay taalla hoosteedii baa loo qora loo qoday oo guriga caaisha aana lagu aas maalin talaada maya maalintii dambe arbacada isniin talaada arbaca waay wa annahu nebigu sala allahu calayhi wasalama saadiqun inuu yahay midku run sheegaya ashhadu anna maxamed rasulah markaa leedahay macnahan oo dhan baa la socda inuu nebigu ku run sheegayo fii jamiici maa shay dhammaantiis akhbara uu warramay bihi maagaba wax kastoo nebigu sheegay waa ku run sheeg waa ilaahay uu ka sheegay xaggiis axkaam digniin bishaaro waxa weeye arrimo qeyb oo maqan arrimo adduun arrimo aakhiro fa min daalika waxaa ka mida waxyaalaha nebigu sheegay cadaabu lqabri baa ka mid ah wa naciimuhu iyo qabriga nicmadiisa waa laba arrimood cadaabuulqabri waa berzakha qofka markii la aaso ilaa berzakhaasi waa adduun iyo aakhiro u dhexeeyaa xataa qabri haddaan qofka la geynoo la aasin halunaar hadduu yahay cadaabka waa u imaanaya qabriga hadda waxaa loo sheegay inta badan dadka waa la aasaa ee haddii la qabriyeeyo qabri la dhigay haddaan la dhigin haddii bad cuntay iyo haddii bahal cunay iyo hadduu gubtay hadduu dambas noqday hadduu qabri loo cadaab loogu talagalay meeshaasaa loogu keenaya gaalada maalintii laba jeer baa cadaabulqabriga loo soo bandhigaya annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya suuratu kaafir qabriga qofka isku dhufanayo lagu ciriiriya ilaa feerihiisu isjiiraan oo ay iskhilaafaan xaggay xagga u kala baxaan munkar iyo nakiir baa garaacaya dubbabay la dhacaya beyna udunayhi labada dhigood dhexdood waaye wa naciimuhu qabriga nicmona waa leeyahy qofkoo loo waasiciyo qandiil weyn iyo lambad weyn loo daaro daaqad jannada looga furo waxa weye beer beeraha jannada ka mida looga dhigo ilaahu nooga dhig camalkiisiio loo keeno oo qurux badan waaye oo wehel u ah wa su-aalu lmalakeyni iyo waxyaalaha nebigu warramay waxaa ka mid a labada malag su-aashooda munkarin wa nakiirin munkar iyo nakiir munkar iyo nakiir qofka waxay weydiinayaan qabriga intay ugu yimaadaan can rabbihi kow wa nebiyihi labo wa diinihi saddex bal saddexdaas iyada waxyaalo badan baa la sheegay saddexdan iyagu waa gaar rabbigaa waa kuma diintaadu waa tee nebigaadu kee ah waay walbacthu iyo bachiyo waxyaalaha nebigu warramay iyo walxashru isu soo xashrin iyo walqiyaamatu qiyaama ah iyo walxisaabu xisaab iyo wahawaabu hawaab iyo walcadaabu cadaab iyo walmiisaanu miisaan waxaasoo dhan baa nebigu noo warramay kulluna waa rumaynaynaa waay dadka waa lasoo saaraya waa lasoo kaxaynaya waxaa meeshaas weliba ka mid ah dee xisaab baa jidha wax kastoo qofku sameeyey waa lasoo hordhigaya ayib miisaanku waa laba kafadood buu leeyahay lyii kafadka sacir iyo iyo dhulka intay isku jiraan oo kale la egtaa layidhi waayo wax kasaa la dul saaraya qofku la yimi marka walmiisaanu miisaana walnaaru naara wasiraadu jidkii siraadah walxawdu darkii nebiga ah marka naar haddii la yidhaahdo waa jaxiimada waa naartii loo loogu talagalay in lagu naaro ahlu naarka toddoba dabaqa weeye jahanamo kow labaa labo xudama saddex saciiro afar saqaro shan jaxiimo haawiya qofka dadka ugu cadaab yar laba kaboodoo naara loo gelinaya markaasaa maskaxdu daadanaysa reesmagaadhada dhimbisha looga dhejiyey awgeed maskaxdaa daadanaysa ilahi wuxuu yidhi lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juzun maqsuum jidka siraadna isna waa jira biriish iyo buundo la duldhigayo wey jahanamo sida jannada wadada loo maro waddo kaloo halkal kale imaanaysa maaha waddada jannada loo maro naartay dul maraysaa caasharka caawa tafsiirka inoogu jiraa wain minkum ilaa waariduha dadkan marka jannadii bay meesha u mari lahayn waa halkan marka dad bay ku dhegeysaa dadna sida qof jirkiisu magnad leeyahay oo kale qof haddii gaasiga naafto lagu bilbilo dabna uu ag maro soo dabku holcu qabsan mayo dadka helunaarkaa sidaasoo kale magnad waa qabsanaysaa jidkaa markay mari lahaayeen kuwana ma taabanayso jirkooda ma qabsanayso sidii magnadkii kusoo boodi mayso waa maraya waana la wada marayaa meesha cid kastaa maraysa qofkii badbaada jannadii baa ka shirsa xagguu ka dhacaya waaya marka siraadka aad maqlaysid tinta waa ka jilicsan yihi seeftana waa ka afbadan yihi awaliin iyo aakhiriin baa maraya culimmada qaar baa yidhi waa saddex kun dherarkiisu kun sano kor baa loo tafin kun sanana rakada dhaxaa la marin si siman kun sanana hoos baa loo hoobanaya allahu aclam waxaa kaloo jira xawd waa darkii nebiga waa meel ballaaran biyihiisu way kacad yihiin caanaha barafka iyo waxyaalahan maaragtay barafyada la waxeeyana waa ka waa ka qaba uu yihi malabkana waa ka macaanyih miskigana waa ka udgoonyihi koobabka looga cabiyana xidigaha cirka xidigihiisa oo kale wey qofkii hal mar caba dib dambe u ooyi mayo xanuunka oonka waa laga talaal waa laga dili dib dambe oon dambe arki maayo ahlu jannadaa loogu talagalay intaysan jannada gelin bay soo cabayaan jannada horteeda ku yaallaa allahuma ajcalnaa minhu ilaahu nagu dar waayahay waxaa jira shafaaca washafaaca shafaacada nebiga noo warram calayh salatu wasalaam oo shafaacadaasina iyana maxay ta waaye ergo waa ergeyn khayr baa cid weydiinaysaa cid kale inay siiso muslimiintaa loo shafeecaya ambiyadaa shafeecaya culimmadaa shafeecaya cilmiga ku camal falay culimmada fiican baa la rabaa shuhadada iyo malaa'igtaa shafeecaya shafaacaadka nebigeennu ilaa labaatan shafeeco waa ka badan yihiin baa layidhi waay midda u weyn waa shafaacada khalqigoo dhan gaarayso xataa gaaladu waxay jeclaysanayaan yaa mar meesha idinka kaxeeya naarba ay galeene naarba ha tageen hadday rabaane yaa naga kaxeeya bannaankan bay dhahaya kaasaa shafeecadaa weyn baa dhacaysa waa maqaamu maxmuudki yaxmaduhu fiihi اlأwaluuna wاlaakhiruun wاljannatu jannadii ah jannadii nebigaa noo sheegay iyaduna intaasoo dabaqo wey firdows ma'wa khuldi naciim cadnin daarusalaam daaruljalaal iyo wاlkhuluudu waarid taasna waa in la rumeeyo waxay alla wixii nebigu noo sheegay taasaa ka mid a waa la rumeynaya iyadan khuluud waa maxay in lagu nagaanayo meesha jannada qofkii islaamnimo ku dhintay waa ku nagaanaya qofkii naar galayna oo gaalnimo ku dhintayna waa ku nagaanaya labada meelood waa lagu nagaadaa khuluud wاlru'yatu lilaahi aragti ilaahay la arko subxaanahu watacaala fi ljanna jannadaa lagu arkaya ilaahay waay kitaabka iyo sunnada waa inoo sheegeen ijmaacana weeye ummaddu ku ijmacday muuminiinta arkaya jannada markay galaan waxaa kaloo ka mid ah wa an tu'mina waa inaad rumaysid bimalaa'ikati illaahi ilaahay malaa'igtiis malaa'igta ilahi waa wax tiro badan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahi unbaa og waaye in addoommo la karaameeyey wey laakiin shan iyo toban ka waxaan leeyahay toban ka mid a si gaara u baro jibriil waxyigaa loo soo dhiibay mikaa-iil waxaa lagu leeyahay arsaaqda iyo roobabkaa loo wakiisha israafiil buunka inuu afuufaa loo wakaasha casraa-iil nafta inuu qaadaa loo wakiisha munkar iyo nakiir qabriga inay qofka su-aalo ku weydiiyaan baa loo wakiisha raqiib iyo catiid xasanaadka iyo sayi-aadka inay qoraan maalik waa khasnajiga furahayaha naarta ridwaan khaasinka jannada waaye malaa'igta ilaahay waa inuu rumeeyo iyo wa rusulihi wa kutubihi rususha ilaahay iyo kutubtiisa iyo wa bilqadari qadarka khayrihi wa sharihi qadarka khayrkiisa iyo shartiisaba haddaba rususha ilaahay waa badanta waxaa la dhahaa saddex boqol iyo saddex iyo toban weeye ama saddex boqol iyo afar iyo toban ama saddex boqol iyo shan iyo toban laakiin shan iyo labaatan ka mid a si gaara u baro nebi aadam iyo idriis nuux iyo huud saalix iyo ibraahim luud iyo ismaaciil isxaaq iyo yacquub yuusuf iyo ayuub shucayb iyo muusa haaruun iyo ilyasac daawuud iyo sulaymaan waa isdhaleen ilyaas iyo yuunus zakariya iyo yaxya labadaas waa isdhaleen dulkifli ciisa muxamed salawaat ullaahi wasalaamuhu caleyh ajmaciin shan iyo labaatan rasuul wey yaa ugu fadli badan shan iyo labaatanka ululcasmiga waa shanta nebi oo dhibaato badan ku sabray muxamed ibraahim nebi maxamed cala sala slam muusa ciisa nuux waa kuwa ambiyada ka war ilaahay baa og tiradooda qolaa tiri waa boqol iyo afar iyo labaatanku allahu aclam kutubtana waa la rumaynayaa ilaahay soo dejiyey waa bad kutubta waa badan yihin afar ka mida gaar baro towraad nebi muuse aa lagu soo dejiye zabuur nebi daawuud baa lagu soo dejiyey injiil nebi ciise aa lagu soo dejiyey furqaan nebi maxamed baa lagu soo dejiyey sal al sl wa bilqadarina waa inaad rumayso qadarka khayrihi iyo wa sharihiba khayrkiisa iyo sharkiisaba waanahuna waa inaad rumaysa nebigu sala allahu calayh wasalama aata khaatimunebiyiina nebiyaasha kii khatimay inuu yahay nebiyaashoo dhan ayuu khatimay waaya markaa shareecadiisuna sharciyada tii u dambeysay weeye wasayidu waladi aadama nebi aadam wax kastoo u dhalay sayidkoodii waa nebi maxamed ajmaciina dhammaan dhammaan wax allaale bini aadam iyo cid kastaba nebi maxamed baa sayid u ah ana sayidu waladi aadam nebigaa yidhi walaa fakra faana maaha wa ana awalu man tanshaqu lardu canhu dhulku qofku ka dilaacayo yowma alqiyaamati qofka u horeeya waa aniga qabriga kasoo baxaya walaa fakra faana maaha wa ana awalu shaaficin qof shafeeca kan u horeeyaan ahay wa awalu mushafacin qof laga erga aqbalo kan u horeeyaan ahay walaa fakra faana maaha waliwaa lxamdi mahadda calankeedu biyadii gacantaydow ahaaday yowma alqiyaama walaa fakra dafaana maaha akhrajahu ibnu maajah baabu dikri shafaaca wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab